إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله الكريم waxaa maanta ma galabta kelmaddeenu ay kusaku saabsanaan doontaa alistifaadatu min alfuras in qofka muslimkii uu ka faa'iidaysta had iyo jeer furaska soo mara furaskaasoo ay ka mid tahay bisha ramadaan ee barakaysan oo ah markaa fursad dahabiya oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo mariyo sanadkiiba hal mar furaska walaalayaal qofka bini aadamkaa soo maraa iyo fursadaha uu ka faa'iidaysan karaa way fara badan yihiin hase ahaatee dadkii ayaa waxay u qaybsamayaan qof ka faa'iidaysta oo si fiican ugu fa uga faa'iidaysta iyo qof aan ka faa'iidaysane markaa ku khasaara waxaa markaa qof kasta furaska soo maraya waa furas kala duwan waa furas kala jaajaada waana far markaa furas fara badan imaamu shaafici raxmatullaahi tacaala calayh ayaa waxaa laga soo raray markaa inuu yidhi إda habad riyaaxuka faاqtanimha faina likuli khaafiqaةi sukunu falaa tغfl can الإxsaani fiiha fama tadri sukunu mataa yakunu waxaa laga soo naqliyay inuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayh hadday faraskaagu soo dhacaan oo sidaa dabayshu ay u soo dhacdo fursado ay kuu soo maraan ka faa'iidayso waayo fursad kastoo ku soo martaa waxay leedahay xilli ay demi doonto inaad xisamafal la timaado furaskaa dhexdiisa iyo daacaad iyo khayr fara badan inaad shaqaysatana ha ka markaa suulin waayo war uma haysid fursaddaa wakhtiga ay joogsanaysaa goorta ay noqon doonto furaska waxaa ka mid a walaaleel fursadaha ina soo mara alayaamu alfaadila walamaakinu alfaadila in qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo inay soo maraan maalmo fadli badan sida bisha ramadaan maalmaheeda maalmo fadli badan sida tobanka maalmood ee marka bisha dilxijo ugu horreeya maalmo fadli badan sida wiigiiba maalinta jumcaha oo maalin markaa maalmaha kale ka fadli badana waxaa soo maro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka u qadaraa dadka qaarkood inay tagaan markaa meelaha fadliga badan sida markaa maka iyo madiino oo kale oo salaadahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu labanlaabo waxaa ka mid a waxyaalaha fadliga badan waxaa ka furaskaa ka mid a asixatu waalfaraaq oo nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nicmataani maqbuunu fiihimaa kahiiru min annaas alsaxatu walfaraaq rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam laba nimco waxaa moogan ama waxaan aqoon u lahayn dad fara badan markaasaa labada nimco nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay inay tahay markaa asixatu walfaraaq waxaa caafimaadka la yidhaahdo iyo firaaqada markaa qofka soo marta nicamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo waxaa ka mid a markaa nicmatulmaal waxaa kaloo ka mid a nicmatulcumri waa ayaamwaa ayaam alxayaat waxaa ka mid a nimcada markaa cumriga iyo nimcada markaa maalmaha nolosha markaa laba nimco bil nimcooyinkaa ka mid ah ayaynu insha allahu tacaala isu taagi doonaa nimcada hore waa nicmat ulcumri oo ah markaa fursad dahabiya oo ay tahay markaa qofku inuu ka faa'iidaysto nimcada fursadda labaadna waa nicmada markaa waxay bisha ramadaan fursadda markaa ku suganee dahabiga oo ay tahay markaa qof kastoo muslima inay inuu ka faa'iidaysto dadkuna ay u qaybsamaan qof ka faa'iidaystay iyo qof aan ka faa'iidaysan walaalayaal nicmada markaa cumriga gaar ahaan markaa cumriga suhuurulcumri oo ah markaa fii waqti shabaab ayaa waxaa ku sugan markaa waa fursa dahabiya qofka bini aadamka markaa soo marta fursaddaasoo ah qofku inta uu nool yahay haddaa fursaddaa markaa cumriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey ee maalmaha adduunyada marka aynu joognaa dadku waxay ugu qaybsamaan markaa dhowr qaybood dad ka faa'iidaysta oo si qiimo badan markaa uga faa'iidaysta iyo dad markaas aan ka faa'iidaysan waxaa jira dad had iyo jeer iyagu furaska inay ka faa'iidaystaan u soo jeeda oo fursad markaa dad soo martay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaro inuu qof qori markaa uu ka faa'iidaysto furas markaa dadkii soo maray in badan oo ka mid ay ka faa'iidaysato qof markaa iyo labana ay ka qadaano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qadiyo walaynu dhowr tusaale saddex tusaale aynu eegno laba tu laba markaa fursadood oo dad markaa laba qof oo quri ay ka faa'iidaysteen iyo fursad dad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray inay ka faa'iidaystaan oo dad markaas ay ka qadeen rasuulkeenni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ayaa yowman min alayaam sida cabdillaahi bnu cabbaas radia allahu tacaala canhu uu ka wariyey imaam muslim iyo imaamulbukhaarina ay soo saareen ayaa maalin nebigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay tusiiyey oo markaa lay tusiyey macna qiyaami oo dhacay oo ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweeye uu soo diray nebi weliba markaa ummaddiisii uu wato markaasaa waxaan arkay baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebi ay la socoto jamaaca ay la socoto macnaha sagaal toddoba nin meelahaas ay la socdaan iyo nebi jamaaco yar ay la socoto sida saddex iyo marka afar iyo nebi laba nin ay la socdaan iyo nebi aanu markaa hal qof uu la socdo iyo wa nebiyun walaysa macahu axad nebi aan cidibo la socon baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan arkay wuli jihaa dad badanoo marka hiri ay joogaan markaasaan mooday aniga iyo ummadaydii markaasaa laygu uhi kaasi waa nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo ummaddiisii jihada kale jiho kale ayaan eegay markaasaa waxaan arkay baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ummad fara badan oo waxa weeye hir aad u madow oo tiro badan oo laygu leeyahy waa ummaddaadii ummatulijaaba ummaddii ku ajiibtay weeyaan markaa ummaddaas markaasaa rasuulku wuxuhi waxaa laygu daray wa fiihim sabcuuna alfin waxaa ku jira toddobaatan kun oo qof oo yadkhuluuna aljannata bikayri xisaabin walaa cadaab ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa ku gelaaya cadaab la'aan iyo xisaab la'aan intaa markuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam intaas afkiisa ay ka soo baxday ayaa saxaabi saxaabadii nebiga ka mid ahaa ridwaanullaahi tacaala calayhim oo cukaashata binu muxsin la odhan jiray ayaa gacanta taago wuxuuhi yaa rasuula allah udcu llaaha an yajcalanii minhum ilaahay subxaanahu wa tacaala ii bari inuu markaa kuwa uu igu daro markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi anta minhum kuwaasaad ka mid tahay nin saxaabi oo kalea gacanta taaga wuxuuhi yaa rasuula allah udcu llaaha an yajcalanii minhum nebigu calayhi salaatu wasalaam kaa saddexaad wuxuu ugu jawaabay sabaqaka biha cukaasha cukaashaa kaaga dheereeyey baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaynu sidaas marka aynu u eegno saxaabadii markaa fadliga badnayd ee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ayaa markaa goobta joogay marka haddana gacanta waxaa taagay saxaabiga cukaasha markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay saxaabigaas kuwa ilaahay jannadiisa ku galay bikayri xisaabin walaa cadaab inuu ka mid yahaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici kara dadkii meesha fadhiyay inay ku jiraan qaar kale oo iyagu laftoodu jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gelaaya bikayri xisaabin walaa cadaab laakiin meeshaa in laga xaadiriyo oo laga sheego waxaa saxaabigaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray saxaabigaasna fursaddaa ka faa'iidaysto gacanta u taagay waayo nebigu saxaabigii ka dembeeyey waxa uu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam sabaqaka biha cukaasha markaa dadku furaska ka faa'iidaysigiisa way u kala duwan yihiin dadka qaar aa markay usoo bidhaanto isla markiiba markaa ka faa'iidaysta dadka qaarna waxa weeyaan furaskii oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhib yareeyey ayaanay markaa ka faa'iidaysan tusaale labaad umu sulaym radia allahu tacaala canha ayaa waxay aragtay rasuulkeenni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam markuu soo galay magaalada madiina iyadoo aanu la soconin haba yaraatee wax markaa gacanyara ah hadii jir qofku markuu weyn yahay wuxuu u baahan yahay qof gacanyara ama qof shaqaalaha ha ahaada ama cubad cid ubadkiisa ha ahaatee qof gacanyara isagoo gacan fudud oo hawlaha markaa si dhib yar ku soo qabta markay aragtay waxay soo kaxaysay ummu sulaym radia allahu tacaala canha inanay dhashay oo la odhan jiray anas bnu maalik radia allahu tacaala canhu oo cumrigiisu uu yaryahay xilligaa toban jir meelaha ahaa markaasii nebiga u keentay calayhi salaatu wasalaam waxaanay tidhi yaa rasuula allah waxa weeye anas bnu maalik waa ghulaamun kayis waa inan yaroo markaa fariida ee fal yakhdumka ha kuu shaqeeyo oo gacanyaraha ku noqday nebiga ku tihi calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu taa oggolaaday ay haddana mar kale ku soo noqotay waxaa tidhi yaa rasuula allah anas bnu maalik u ducee markaasaa nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam allahu akfir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiihima waadkhilhu ljannata baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahu anas ibnu maalik ubad badan sii oo hanti fara badan sii oo u barakee oo jannadaanala geli baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markaase anas ibnu maalik wakhtigii dambe waxa uu odhan jiray magaalada madiina oo waxay dhaqan jireen dad beeraleyay ahaayeen ayaa wuxuu lahaa waxaan ahay magaalada madiina maanta ka ugu markaa hanti roon xagga beeraha ubadkiisuna waxay isaga oo nolba awlaadu sulbihi awlaaddii dhabarkiisa ka soo ba- baxday ay walaalayaal wax dhintiya wax noolba ay tiro boqol ka badan ay noqdeen markaasuu wuxuu lahaa arrintii saddexaadna waa markaa waadkhiluljannatana waa rajaynayaa waxaa kaluu ka mid noqday dadka markaa mugtiriinta ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiidta faraha badan le markaa ka wariya marka umu sulaym markaynu eegno waxay aragtay fursad halaa ka muuqata oo marka ilmaheedan inuu nebiga u shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam ah ah markaa rasuulku inuu u baahan yahay cid gacanyare u noqota markaasa waxay fursadda ilaa carruur badan ayaa magaalada madiine joogtay dumar fara badan ayaa magaadi magaalada madiine joogay hase haatee iyadu ilmaheedii waxay uga faa'idaysay fursadda nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu gacanyare u noqdo markaasuu wuxuu anas bnu maalik waxyaalo badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii markaa uu rasuulka ama ka- ka- ka dhici jiray ah ama waqaaicdii axdaadii nebigeeni maxamed ah ka sugnaatay ayaa markaa si markaa xeel dheer isagu u wariyey oo laga yaabo dadkii kale iyagu dabadda ka jooga guriga nebiga aan joogin calayhi salaatu wasalaam inay markaa ay ka qarsoonaato waxaa jira bacdu nnaas furasku intay soo maraan furas ummado fara badan ay ka faa'iidaysan karayaan iyagu markaa aan ka faa'iidaysan furaskaa waxaa ka mid ah jaabir bnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhum ayaa waxa uu wariyey sida imaamu muslim marka uu soo saariyey kayrkiiba nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam beycadii la odhan jiray beycatu ridwaan markii uu qaadaayey ee beycada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara beycada ilaahay subxaanahu wa taala halkaa uu ku sheegay ee beycatu ridwaanna la odhan jiray beycatu shajarana la yidhaahdo markuu nebigu qaadayay calayhi salaatu wasalaam ayaa ragga qaar nebigu saddex saddex jeer buu baycada ka qaaday sidaaba saxaabigii salaamta bnu akwac oo kale isagoo nebigu tanwiihinayo baraarujinaaya fadliga saxaabada saxaabigana uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga qaarkood inuu goobta joogin oo ka maqan ayaa nebigu baycada u qaaday calayhi salaatu wasalaam sida cuhmaan binu cafaan oo kale radia allahu tacaala canhu rasuulku markuu baycadii u qaaday ayaa wuxuu leeyahy jaabir bnu cabdillaahi radia allahu tacaala canhu waxaanu ahayn waxa weeyaan kun iyo afar boqol oo nin ayaanu ahayn markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam baycadii markuu dhammeeyey ayaa rasuulku uhi laa yadkhulu nnaara axadu miman baayaca taxta shajara waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu nnaara ilaahay naartiisa geli maayo axadun oo miman baayaca taxta shajara ilaa saaxibu jamel ilaa saaxiba jamel ilaa saaxibu ilaa saaxiba jamel alaxmar ninka awrka cas isagule mooyaane baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam layadkhulanna aljannata jannada ilaahay gale oo gale man baayaca taxta shajara ilaa saaxiba jamel alaxmar ku xadiid kale nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kullukum makfuurun ilaa saaxiba jamel alaxmar dhammaantiin dembigiisa waa dembigiina waa la dhaafay marka laydinka reebo ninka awrka casle baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bal waxaad suuraysataa ikhwaanii fillah waxaad suuraysataan nebigii calayhi salaatu wasalaam kun iyo afar boqol oo nin nin laga jaraayo laleeyahy ninkaasi kuma jiro laakiin kun iyo afartaa boqole nin waxa weeye ilaahay jannadiisa ayay gelayaan naarta geli maayaan dhammaantood dembigooda waa la dhaafay baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka fursaddaa ka qaaday waxaa la odhan jiray jud binu qays wuxuu ahaa markaa nin munaafaqa waxaanay axaadiistu tilmaantaa markii la yidhi war kale nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay dembidhaafa ku weydiiye waxaa la sheegaa riwaayadka qaar inuu geed ku gabaday oo geed uu ku dhunto xagga shee uu ka maray si aan loo arag riwaayadka qaarna waxay sheegaan awr kii awrkan markaa nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam ee cas inuu yidhi wallaahi awrkayga iga hallaaba inaan baadidoonkiisa ku mashquulo ayaa khayrun lii min istikfaari saaxibikum saaxiibkiin inuu dembidhaaf ilaahay ii weydiiyo aniga waxaa ii dhaanta awrkayga inaan iska baadi doonto baadidoonkiisa marka aan ku jiro markaa waxaad dareemaysaa fursaddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dad fara badan uu soo mariyey ummad fara badani marka ay ka ta ka mar faa'iidaysatay fursaddaa markaa taagnayd ee lagu helayay makfiratu dunuub lagu helayay markaa alfawsu biljanna lagu helayay markaa annajaatu min annaar waxaan ka qaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu siin oo bisababi dunuubihi wa macaasihi kaga qaday ninkaas nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxaa dhici karta maanta bisha ramadaan marka aynu ku jirno oo bir ramadaan ay tahay oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay man sama- man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban wafira lahu maa taqadama min dembihi inay jiraan dad jud binu qays oo miidhanayoo ka qadaayo meelaha laga ama xaaraan inay ku cunayaan ama meelaha waxa weeyaan ay ku cunayaan wax ilaahay su waqti aan ilaahay raalli aanu ka ahayn in wax la cuno inay wax cunayaan ayaa markaa fara badan marka way dhacdaa ummaddiiyo furaskii si xoog leh uga faa'iidaysanaysa inay afraadi ka qaddo iyo furaskii oo markaa taagan in afraadda ka faa'iidaysanaysa ay ka yaraato afraadda wala layalaan ka faa'iidaysanaynin markaynu eegno furaska markaa dahabigaa ee bini aadamka markaa soo mara waxaa ka mid a fursadda xagga wakhtiga iyo xagga markaa zamanka fursadda markaa waxa wey aynu haysannaa ee qof waliba u haysato xagga wakhtigu waa muddata xayaati waa in inta uu nool yahay marka haddaynu su-aal isweydiilno fahal naxnu daaru fii daari iqaamatin am naxnu fii daari safarin wadacnin haddaynu isweydiino inagu waxaynu ku jirnaa hore daar markaa safar oo safar ayaynu ku jirnaa iyo markaa socdaal mise waxaynu ku jirnaa daar markaa la neg yahay waxaa shaki la'aana qof kastoo inaga midi inuu odhanaayo fa naxnu fii daari safar waxaynu ku jirnaa markaa daar laga safro oo aan lagu nagaanaynin haddaynu isweydiino ilaa ayna nusaafir xaggaynu u soconnaa waa xaggii aynu ku jihaysannahay waxaa shaki la'aana qof kastoo inaga midi inuu odhanaayo ilaa daari alaakhira daari aliqaama daarta aakhira inuu kusii jihaysannahay daartii markaa nagaadiga ean laga guuraynin haddaynu isweydiino fa ka muddatu safarina safarka markaa muddada aynu ku jirayna waa goorma waxaynu leenahay safarka intaynu ku jiraynaa waa takhtalif way kala duwan tahay oo dadka qof walba wuxuu safarkaa uu ku jirayaa muddata safari waxay noqonaysaa muddata ayaami cumrih wa ayaama xayaatih inta uu nool yahay iyo cumriga ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoray inta uu leeg yahay intaa uu safara ku jirayaa marka waxaa ka mid a qof lixdan sano ku jiraaya oo ilaahay lixdanba u qoray inuu ku hoydo qof afartan ku jiraaya qof soddon ku jiraaya qof labaatan ku jiraaya qof siddeetan ku jiraaya iyo qof intaa in ka badan ku jiraayaba walaalayaal wakhtigu qiimaha uu leeyahay iyo maalmaha yaraynu haysannaa aynu noolnahay qiimaha ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimkaa ayaa in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay waxaa ka mid ah inuu miray wakhtigaa iyo zamanka in ilaahay uu ku sheegay inuu aayad yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ومنها وجعلنا الليل والنهاaر آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهاaر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساaب وكل شhayء فصلناه تفصيلا إلaahay سuبحaaنه وتaعالى وuxuu inoo sheegay habeenkii iyo maalinta in ilaahay سuبحaanaهu وتaعالى uu laba aaيadood dhigay oo labadii aaيadood aaيaddii habeenkii oo dayixiya ilaahay iftiinka uu ka qaaday aayadda maalintii oo qoraxdana ilaahay ka dhigay tu xifinaysa markaasaa ilahay wuxu uhi litabtaguu fadlan min rabbikum waa maalintii iyo walitaclamuu cadad asiniina walxisaab oo cadad asiniin walxisaab waxaa lagu garanaya markaa habeenkii waxaa kaloo ilahay uhi wamin aayaati alleylu wannahaaru waashamsu walqamaru laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wasjuduu lilahi aladii khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ka dhigay isagoo waqtigu qiimuhu leeyahy inagu baraarujinaaya ayaa waqtiga waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka yeelay aayad weyn oo markaa lagu cibro qaato waxaynu haynaa ilaahay isagoo inagu baraarujinaya waqtigu qiimaha uu leeyahay ayaa ilaahay waxa uu ku dhaartay xilliga ama waqtiga in fara badan gelin hore gelin dambe habeenkii maalintii waxaynu nusuusta ku haynaa aayado fara badanoo markaa ina tusaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waqtigaa ku dhaaranaayo rabbi wuxu uhi walcaasir ina alinsaana lafii khusrin ilaahay wuxu uhi walleyli idaa yakshaa wannahaari idaa tajallaa ilaahay wuxu uhi walleyli idaa cascasa wasubxi idaa tanafas ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu ku dhaartay casarkii oo culimmada qaar ay dhahan waa burhatu min azaman oo waa gelinka dambe a'immada qaarna ay dhahan waa wakhtiga oo dhan markaa ilaahay wuxuu ku dhaartay habeenkii marka uu dumo maalintii marka ay iftiinto habeenku markuu ina soo qaabilo waagu markuu afka kala qaado waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay maalmaha qaar ka mida ilaahay subxaanahu wa tala wuxu walfajri walayaalin cashrin ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu ku dhaartay waaga dilaaciisa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay waxaa weeyaan maalmo tobana oo tobanka bisha dilxijo ah sida markaa jamaahiirulmufasiriin ay u badan yihiin marka sidaas marka arrintu ay tahy waqtiga dee qiimaha yeelay qofka bini aadankii dadku ay ku kala duwan yihiin qiimaha waqtiga inay dareemaan oo dadka qaar qiimaha waqtiga waxa ay dareemaan iyagoo ifka jooga markaase waqtiga istihmaar ay ku sameyn waqtigooda ay maalgeliyaan dadka qaarna waxay dareemaan waqtiga marka waxa weeyaan uu weydaarta uu baxo gaar ahaan laba xilli oo ka mida ayaa waxay dareemaan qiimaha oo wakhtigu lahaa markaase waxay weydiistaan ilaahay wakhti yar oo kooban oo wakhtigoodii ka mida in loo soo celiyo labada waqti marka koowaad waa cinda xuluuli sakaraati almowt qofka marka uu soo duldego sakaraatulmowtku wuxuu dareemayaa qiimihii wakhtigu haystay uu lahaa markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum اlmowtu fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa waakun min aلصaalixiin walan yu'akhir allahu nafsan ida jaءa ajaluha wallaahu khabiiru bima tacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ina amray inaynu wax la baxno intaanu midkeen aanu iman geeridu oo deedna midkii uu yidhaahdo markaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin ilaahu maad ii kaadisid markaa muddo yar ajalin qariib waa wakti yar markaa muddatan yasiira ilaahu maad ii kaadisid marka haddii loo kaadiyo wixii uu qaban lahaa ayuu sheegay oo wuxu uhi faasadaqa waa ku min aلsaalixiin ilaahu sadaqaadna waan la bixi lahaa kuwa saalixiintana waan ka mid noqon lahaa xaaladaas waa cinda sakaraati اlmowt qofku wuxuu dareemaa qiimaha uu wakhtigu leeyahay ama mid hore uga soo faa'idaystay ha noqdo ama yaanu noqon marka mid hore uga soo faa'iidaystay xaaladda labaadna walaalayaal waxa ay tahay xaaladda qofka qiyaamuhu u dhaco ee suurta loo afuufo ee uu arko waxa weeyaan naartii haasatan dadka ahlunaarka ahaa naartii ay arkaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku uhi fii suurati ibraahim waandiri nnaasa yowma yaatiihim alcadaabu fayaquulu aladiina dalamuu rabbana rabbanaa akhirna ilaa ajalin qariib nujib dacwataka nujib dacwataka wanatabic اrusul ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay qiyaamihii oo dhacay ayaa rabbi waxa uu le nebigiisi maxamed ayaa wuxuu ku leeyahay nebi allow dadka waxaad uga digtaa maalin uu iman doono markaa cadaab weyni uu iman doono oo kuwii gaaloobay ay odhan doonaan maqaaladan ay ku dhawaaqi doonaan rabbanaa akhirnaa ilaa ajalin qariibin ilaahu muddo yar markaa dub noo dhigo muddo yarna sii oo maxaa qaban doontaan laba arrimood oo ifkii ay dayaceen ayaa marka ay ku calaacalaya inay samayn doonaan nujib dacwataka dacwaddaadiyo baaqaagii ayaanu yeeli wanatabicu rusul rusushiina waanu addeeci marka oo waanu raaci oo baaqa ilaahay muxuu ahaa ay marka ay diideen wa udcuunii astajib lakum waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya waqadaa rabbuka an laa tacbudu ilaa iyaah cibaadadii loogu yeedhay ayay maalintaa u calaacalayaan ilaahay subxaanahu wa taala inay ajiibi doonaan marka waxaa kaloo ay sheegeen ambiyadii ay diideen ay ku yidhahdeen waa waalantihin ambiyadii ay ku yidhahdeen waxaana wadan waa asaadiiru alawaliin ayaa waxay leen wanatabicu rusul rususha ilaahayna rusushaadana ilaah waanu raaci doonaa marka marka qofku qiimaha uu wakhtigu leeyahay labadaa xilliba wuu dareemaa wuxuu dareemaa xilliga sakaraatulmowtka uu qabto waxaa kaluu dareemaa xilliga uu qiyaamuhu u dhaco oo xataa wakhtiguu haystay adduunyada uu haystuu joogay iyo xilligii xabaasha uu ku jiray ay marka ay ku soo yaraato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi kam labithtum fi lardi cadada asiniin qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaaddiin dadkii ahlunaarka ahaa marka la weydiiyey mise ayay adduunyadii joogteen wakhtigaa haysateen intee in leeg ayuu ahaa ayaa warkooda waxay ku soo ururinayaan ay odhanayaan labithnaa yowman aw bacda yowmin wakhtiga iyag macnaa saanay uga faa'iidaysta faad faad faa'iidala-aanta kaga dhacday ayaa wakhtigooda waxay ku tilmaamayn maalin ahaa gebigoodaba la siiyey ama maalin gelinkeed markaasaa waxay odhanayaan markaa dadka wax xisaabiya ama wax isu geegeeya marka ha la weydiiyo marka ikhwaani fillaah dee muhiimaddu waxa ay tahay furaska uu qofku haysto ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxaa ka mid a markaa wakhtigii waxaa ka mid a maalmaha cumrigaaga waxaa ka mid a saacadaha aad haysato in walaalayaal marka aynu ka faa'iidaysanno iyadoo qiyaamaha su-aalo badan la isweydiinaayo ayaa nebigeenni maxamed ahaa wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin qofka inaanay gomadihiisu ka dhaqaaqayn halka ay taagan yihiin qiyaamaha ilaa afar arrimood la weydiiyey afarta arrimood laba ayaa cumriga ku saabsan marka oo cumriga labada ku saabsani waa maxay can cumrihi fiima afnaa wa can shabaabihi fiima ablaa baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiinayaa can cumrihi fiima afnaa cumrigiisi waxa uu ku idleeyey ku dhammeeyey wa can shabaabihi fiima ablaah iyo shabaabnimadii wuxuu ku baaliyey labada su-aalood cumrigay ku saabsan yihin marka waxyaalaha cajiibkaah dee had iyo jeer maradu inay baaliyowdo waynu naqaanaa oo marada aad xidhantay ay baaliyowdo kaba aad gashata ay baaliyoobayaan gurigaad deganta wuu baaliyoobaa gaadhigu laakiin adigu inaad baaliyoobayso ma is og tahay marka oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wa can shabaabihi fiima ablaah iyo shabaabnimadiisii waxa uu ku baaliyeeyey baali ay ku noqotay oo shabaabnimadiisu cumrigaagu maalina wuu cusbaa oo rabiici buu ahaa oo maalin gu-a ayuu ku ahaa xilina wuu abaaroobaya madaxa ayaa ku caddaanaya bidaar baa ku gelaysa xubnahaagiiba markaa soo kogaaya meeshaad u dheerayn jirtaad markaa ka gaabinaysaa hawlihii aad darandoorin jirtaad markaa naasnaasinaysa si markaa waxaa weeye talaba dhibicsan aad markaa u qabanaysaa de markaa qofkii inuu fursadda cumriga walaalayaa inaan iska dayicin gaar ahaan dhallinyaradu ay ka faa'iidaystaanoo laba arrimoodna la geliyo ilaahay inaynu caabudno cibaadaadkiisa aynu ilaalinno iyo markaa aqoontii shareecada in aqoon markaa loo yeesho qofku mubaaxaadkiisa adduunyadana oo cumrigaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiye wax kaga qabsado furaskayna soo mara waxaa ka mid ah fursatu shahri ramadaan bisha ramadaan markaa fursaddeeda waa bisha marka maanta aynu ku jirno waa bisha ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka uu ku xusay ee ilaahay uli shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyay rasuulkeenni maxamed ha calayhi salaatu wasalaam shantii aayadii ugu horreeye ku soo degay waxay ku soo degeen markaa bir ramadaan waa bishuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan hadday soo gasho albaabada samada ayaa la furaa macnaha albaabada naxariista albaabada naartana waa la xidhaabaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam shahaadiintana waa la silsiladeeya marka markay ramadaan ay caynkaa tahay ilaahay qur-aankiisii kariimka markuu saa inoogu sheegay nebigeenni maxamed ahana sidaa uu kaga warramay imise ramadaan bayna soo martay bal qof walaba dubu qiimee inta ramadaanaadku soo martay waa cumrigaagu intuu yahay haddaad cumrigaagu soddon jir uu yahay dee waxaa ku soo maray soddon ramadaan kaba soo qaad shan iyo toban kor inaad qaangaadh ahayn shan iyo toban kalea ku soo maro markaa qaangaadh aad ahayd maadaa tacallamta minha maxaad ka baratay maxaa maxaad qabsatayste maxaad ka baratay bishaa ramadaan bilaha ramadaanee ku soo maray waana masraco iyo beere ma beerto mise maad beerin waa meel laga sahay qaatee ma ka sahay qaadatay mise kamaad sahay qaadan waxaa walaalayaal ramadaanada aynu aynu soo dhaafnay aynu ka markaa ku soo barannay inay si deg dega markaa ay u dhammaanayaan waxaynu ku soo barannay inay tahay meel la beero oo dadka qaarna ay beerteen ay ka shaqaysteen dadka qaarna marka ay beeran waayeen haddaba maxaysaynu u beeranna fa kayfa nastafiidu minha bishii ramadaan haddaynu ku jirno oo maanta koob iyo toban ay tahay oo waxa weye waxay noo hadhay sagaal iyo toban maalmood ay yihiin maa faata faat wixii tegey tege intan inoo hadhay saynu uga faa'idaysana waxaynu uga faa'idaysanaynaa marka koowaad waxaynu leenahay umuuraha aynu qabanayna laba ayay u qaybsamaan qayb la yidhaahda alwaajibaatu haabita waajibaad markaa haabit ahoo qofka dee muuminka waajibka oo waajibaad sugan ah iyo waxyaala markaa mustaxabaad iyo nawaafila waajibaadka haabitka dee waxaa ka mid ah shantii salaadood markii horeba aynu ilaalin jirnay waxyaalaha haabitkaa waxaa ka mid ah sawmu nahaari ramadaan bisha ramadaan maalinimadeeda inaynu soonno waa waajibaad haabita waa arkaanta islaamka labaduba ka mid yihi dee markaa taa inuu qofku hore uga tusaalahaan soo salaadaha faralkaa horeba nebigu waa u ilaalin jiray qofku inuu bisha ramadaan marka usoo gashana uga sii ilaalin bato oo nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yaqtasilu fiihi kula yowmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay-un bal waxaa ka warrantaa baa nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam mid afaafkiisa gurigiisa kadinkiisa hadduu maro webi webigaasoo maalintii shan jeer uu ku maydhanaya wax uskagay ma ku hadhayaan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuu weydiiyey saxaabadu waxay dhaheen laa yabqaa min daranihi shay-un wax uskagay ku hadhi maayo waxaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dalika midlu salawaati alkhams sidaa waxaa ka dhigan salaadaha shanta ah yamxu llaahu bihina alkhadaaya ilaahay qofka dunuubtuu kaga masaxa oo lagaga maydha markaa bisha ramadaan shantii salaadood awal bay ilaalin jirtay inaad sidii hore si ka qiimo badan sidii hore si ka qiiro badan sidii hore si ka khushuuc badan sidii hore si ka mudaawomo ka ilaalin badan inaynu ilaalino walaalayaal ayaa markaa waajib oo muhiima marka waajibaadka haabitka waxaa ka mid bisha ramadaan maalnimadeeda inaynu soonno oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofka bisha ramadaan sooma isagoo ajar raadinaaya ilaahayna subxaanahu wa tacala inuu ku waajib yeelay rumaysan dembigiisii horaa la dhaafaa baa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam taana marka inuu qofku saa uga faa'iidaysto arrinta arrimaha labaad arrimaha kale arrinta labaad aynu ka faa'iidaysanayna waxay tahay umuuraha mustaxabka umuuraha mustaxaba bisha ramadaan markii horeba mustaxab ahaa laakiin bisha ramadaan istixbaabkooda uu sii cuslaado oo sunnanimadeedu ay sii adkaato qofku xasanaad fara badan uu ka helaayo oo ay tahay markaa inuu ka faa'iidaysto ayaa jira waxaa ka mid ah qira'at alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka inaynu akhrino maadaama bisha ilaahay uu ku sutay inay bil qur'aan tahay maadaama ilaahay subxaanahu wa taala shahru ramadaan aladii unsila fiihi alqur'aan waxay tahay markaa bisha inaynu ka faa'iidsano qur-aanka akhrintiisa waxaa nebigeenni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alqur'aanu wasiyaamu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama qur-aanka iyo soomku intuu nebigu isku cadfay yui qur-aanka iyo soomku yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama qiyaamo ayay u ergeeyaan saaxiibkood baa nebigule addoonkii baa nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam yaquulu sowma ya rabbi manactuhu طacaama wa sharaaba fashaficnii fiih wuxuu odhanayaa soomka ilaahay ow addoonkan maalinta wuxuu cunayay wuxuu cabbaayay anigaa u diiday ilaahu ergadaan u ergaynaya iga aqbal qur-aankiina wuxuuna ay rabbi manactuhu طacaama washaraa iyo ay rabbi manactuhu nawma fi leyl ilaa hurdada habeenkii baan u diiday fashaficnii fiih markaasaa nebigu uhi fayushafacaan ergadoodii waa la yeelaya waa la aqbalaya marka waxaa nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam iqra'u اlqur'an qur-aanka akhrista fainahu yaatii ywma alqiyaamati shafiican liasxaabi qur-aanku wuxuu imanayaa qiyaamaha isagoo asxaabtiisa dadkiisa u ergeynaya baa nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam faman hum ahlu اlqur'an asxaabu اlqur'aan waa ayo waladiina aamanuu biاlqur'aan dadkii qur-aanka rumeeyey ee wacamaluu wacamiluu bihi qur-aankii markaa ku camal falay ee camalfal markaa ula yimi waxaa marka sidoo kale waxa weeyaan qur-aankii bartay dadkii sii baray ku baaqay markay camalkiisa dadka ugu yeedhay markay xanuunsadaan isku daweeyey dadkaasa ahlulqur'aana walaalae qur-aanka marka ehelkiisii ama asxaabtiisiiya marka iminka bisha ramadaan haddaynu doonno qur-aanka kariimka qofku inuu saddex jeer dhammeeyo misaalean qofka ilaahay subxaanahu wa taala qur-aanka kariimka uu baray ee aqoonta u leh wuxuu dhammayn karaa wiiggiiba hal mar wuxuu dhammayn karaa waxa weeyaan tobankii cashaba maalin oo bishii saddex jeer uu dhammeeyo wuxuu dhammayn karaa waxa weeyaan bishii laba jeer wuxuu dhammayn karaa bishii hal mar intaasna waa in markaa furas qof uu ka faa'iidaysan karo hadda bal aynu waqti u samayno jadwal yar oo camali ah ayaynu tilmaami lahay oo jadwal qur'aan alkariim fi shahr ramadaan ah oo qof weliba waqtigiisu cidhiidhi yahay aynu tilmaamayno qof waqtigiisu uu ku adag yahay oo mashquulah oo gelin hore iyo gelin dambe waqtigiisu markaa yahay mid mashquul ku ah ama markaa tasaaxum uu ka jiro xagga acmaasha iyo xagga camalka uu qabanayo qofkii waxaanu leenahay waxaad qur-aanka akrisataa waxaad akhridaa salaada subax ka bacdi manaa aynu ka soo bilowna suxuurta marka aad suxuurato hurdada ha ku noqonin wati waqti yar baa wuxuu u dhexeeyaa bayna suxuuri wa aadaani alfajri aadaanka salaada subax in muadinku inoo addimo ee salaada markaa ay waqtigeedu ku soo galo iyo xilliga aynu suxuurano sida qaalibka waqti baa u dhexeeya waqtigaas wuxuu noqon karaa labaatan daqiiqo xilliga aad suxuurato dadka qaar intay suxuurtaan bay hurdada ku noqdaan markaasee salaada subaxna jamcuu ka taga markuu ugu sahlan yahay ama jamcu ugashugash iyo dacfi uu ka galaa laakiin waxaan leenahay salaada subax markaad suxuurato hurdada ha ku noqon waayo halkaa waqti qaaliya ayaa ku jira waqtigaa waxaad uga faa'iidaysan kartaa saddex arrimood arrinta koowaad waxay tahay qiraa'atu shayin min alqur'aan inaad waxoogaa qur'aan akhrisato waxaa kaloo ku jira labada ragcadood salaada subax ka horreeya inaad tukatee sunna ah ee nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ragcatay alfajri khayru min addunya wamaa calayha waxaa kaloo ku jira salaada subax inaad jamca la tukato marka inaynaan salaadi markaynu suxuuranno waqtigaynu haysanay qur-aankaaynu akriyaynaa waqtigaynu suxuranno weynaynaan hurdada ku noqon marka koowaad marka mar labaadka fursadda labaad waxa ay tahay ee qofkaa waqtiga cidhiidhiga ku yahay aynu u tilmaamayno markaad salaada subax tukatana hurdada ha ku noqon cala alaqal ilaa inta qoraxdu soo baxaysay dheeraanayso salaada subax waxaynu ka baxnaa iminka waxaynu ka baxnaa shanta meelaha ayaa laga baxaa salaad la galaa salaada subax ilaa shantiyo siddeed daqiiqo shantiyo toban daqiiqa meelahaasaynu ka baxnaa qoraxduna waxay soo baxdaa waxay lixda oo dhow dhow marka qofkii inuu xilligaa uu isku dayo markaa soddon daqiiqa afartan daqiiqa inta qoraxda ka hadhay inuu qur-aan akhristo halkaasna soo xilli labaad maa wala waxaynu baraarujin lahayn waqtigaa salaada subax ka bacdi hurdada la seexdo hurdadaas la seexdo laguma lulo beelo qofkana waxba uma tarto a'immada dibiguna waa ka digan sia calaamatu bnulqayim oo kale raxmat ullaahi tacaala caleyh kitaabkiisa dibnabo dibnabowiga wuxuu leeyahay waxay hurdadaasi faa'iido ma leh qofka xanuunnay ku keentaa calool istaag bay keentaa waxay keentaa weli dacariya waxaduu leeyahy waxaas inay ku kacaan waxay ilaa xataa uu tilmaamay sheekhu raxmatullaahi tacaala calayh waa xilliga arsaaqadda la qaybiyo oo xilligaa qofka hadduu hadduu markaa uu seexdo arsaaqaad cidhiidhi buu ka qaadaa arsaaqadda ilaahay baa qoray laakiin waa xilliga loo fooftegayo loo kallahaayo haddaad kuulitahay tusaalaana maad shaqo kala qabato oo ummad wa intay kaa hor kallahdo shaqooyinka iyagoo wadagalay adigu aad soo toosto dee xilligii dadku ay foof tegayeen ayaad seexatay marka marka xilligaasna waa xilliga labaad xilliga saddexaad waa xilligee marka aynu uga faaidaysan karna qira'at alqur'aan waa maqribka markaynu tukanno intaynu afurna maqribka tukanno inaan guryaha lagu noqon inuu qofku halku maqribka ku tukada iska fadhiyo oo uu ka faa'idaysto markaa saddexdaa la waqtigaa udhexeeya bayna almaqrib waalcishaa iyana waqti nafiisa oo marka qiimo badan baa ku jira saddexdaa waqti hadduu qur-aanka qofku akhristo ilaaliyo waxaa dhacaysa inuu qofku ka faa'idaysto oo maalintii saddex jis ugu yaraan uu akhriyi karo furas kale hadday kuu soo baxaanna oo aad toban daqiiqo shan daqiiqo lix daqiiqo sagaal daqiiqo labaatan daqiiqo meelaha kale aad ka hadasho si markaa filqana ama si tafaariiqa aad u heshana qur-aanka kariimka inaad uga faa'idaysato saddexda waqtaynu sheegnay ayaa ku celinaya fadal waa bacda الsuxuur iyo bacda salaaة اlfajri bacda salaaة اlmaqrib maa sha allah waa caynka waa saddexdaa waqti saddexdaas maa sheekh waa caynka saddexdaa waqti waa saddex fursadood oo dahabiya marka ayaynaan iska dayicin marka qur-aanka kariimka kolley akrintiisu dee qofku markuu marka hadduu joogteeyo akrintiisa marba marka ka dambaysta ayaa u jilicdaa oo qur-aanku ugu jilcayaa marka hore addu xataa qur-aanku ugu adag yahay odhan mayne markaa iska da oo nabigeenni maxamed ah ayaa wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam almaahiru b almaahiru biاlqur'aani maca safrati اlkiraami اlbarara waladii yaqra'u اlqur'aana wayatatactacu fiihi wa huwa calayhi shaaq lahu ajraa waxaa nabigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam qofka qur-aanka akriya wa huwa maahirun bih isagoo xariif ku ah fahuwa maca safrati اlkiraami اlbarara wuxuu la derajo yahay malaa'igtaas safra alkiraam albarara kuwaasuu la derajo yahay la mansilayah waladii yaqra'u lqur'aana wahuwa calayhi shaaqun qofka qur-aanka akhriyaaya isagoo qur-aankii ku adag yahay oo qur-aankii jejebinayo la silcaaya falahu ajraan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka haddii addoonkii lo markaad qur-aanka akhriyayso ima inaad laba ajar aad leedahay wa ima inaad tahay maca safrati alkiraami albarara marka haddaad ku bilowdo marka hore inaad laba ajar aad hesho in sha allahu tacala markii aad joogso waxaad gaari doontaa marka dambe an takuuna maca safrati اlkiraami اlbarara waxaa nabigeenni maxamed ah uhi calayhi الsalaatu wasalaam yuqaalu lisaaxibi اlqur'aani yowma alqiyaama qofkii qur-aanka akhriyi jira qiyaamaha la odhanaya iqra wartaqi waratil kama kunta turatulu fi اdunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha waxaa nebigu yuhi calayhi الsalaatu wasalaam qiyaamaha lagu yeedhaya qofkii saaxibulqur'aanka ah qofkii qur-aanka akhrintiisa badsan jiray joogtayn jiray markaasaa la leeyahy iqra' qur-aankii akhri oo warwar wartaqi jannadana markaa fano oo sii kor jannada oo waratil qur-aanka kala saarsaa faina mansilataka booska aad jannada ka degaysaa wa cinda aakhiri aayatin taqra'uha aayadda ugu dambaysaad akhriyaalkaad ku joogsato ayaad degaysaabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam la odhanayaa buuli markaasaa culimmada qaarba markay xadiidkaa sharaxayaan waxay ka qaataan darajaadka jannada cadadkooda iyo tiradoodu inay tahay cadadu aayaati lqur'aan qur-aanka aayaadkiisu inta ay yihiin aayaadka qur-aanku inta ay yihiin ayaa jannada markaa cadadkeed darajaadkeeduna uu yahay oo waxaa laga qofkii qaariga ahay qur-aanka wada akhriyi jiray inuu qur-aanka markaa uu soo bilaabo uu isku taago markaa aayadda qur-aanka markaa ugu dambaysa deedna halkaasa darajaadkii jannaduna ay ku joogsanayeen markaasuu wuxuu gelaya aclaa darajaat iljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa darajaadkii ugu sarreeyey bisha ramadaan waxyaalaha aynu uga faaidaysanayna waxaa ka mid ah salawaatu nawaafil salaadaha sunna ah salaadaha sunnaha waxaa ka mid a rawaatibtii salaadii salaadaha faralkaa la socday oo faralka aynu tukano mid walba sida qaalibka waxaa la socdaa sunna waxaynu uga faa'idaysanaynaa qiyaamu lleyl salaatuleyl shaabeenka aynu tukanayna taraawiix oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka bisha ramadaan istaaga salaad markaa isu taaga iimaana waxtisaaban isagoo ajarna doonaaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala markaa rumaysan waxyigiisa ilaahayna rumaysan waxyigiisa munasalkaana rumaysan waxaa la dhaafaa wixii horreeya dunuubtiisaabaa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam de markaa warna waxyaalaha wadaa'ifta inoo taalla waxaa ka mid ah bishaa ramadaan inaynu ka faa'iidaysanno oo ayna waxa weeye taraawiixda aanu qofku marka aanu jarin haddaba qofka maxaa ku dhiirigelinaya inuu taraawiixda waxa weeyaan ay u sahlaanta maxaa ku dhiirigelinaya waxa laga dadka qaar inuu qofku habeenna ka wahsado habeenna intuu xamaasoodo safka hore uu galo habeenna intu laba tukado iskaga tago habeenna afar tukado halaa ka baxu marka meelaha fadhiisto meelaha ka sheekeeyo waxaa ku dhiirigelinaya waxyaalo fara badan baa kugu dhiirigelinaysa waxaa kugu dhiirigelinaysa marka koowaad inaanad maqribkii dubu noqonaad sidii masaajidka aad u fadhidood qur-aanka iska akhrisato sidii horeynu markaanu sheegayna waxaa kaloo inoo yasirayo inoo fududaynayo waxyaalaha sababta waxaa ka mid ah inaynu masaajidka qura joogtayna inaynu ku tukanno dadka qaar ayaa waa dawaafin balcaawana kan aan soo eego balcaawana kaa yare kale aan tago balcaawana awdaadka qaraadiisa aan soo dhegaysto taa in la yska daayo qofku inuu hal masaajid uu joogto ee taasi waxay habeenka dambe ay koodheen shaydaanku siduu kuu wareejinayo markuu afar masaajidku soo mariyo ayuu habeenka shanaad ku odhanaya caawa iska naso waxa weeye waa wadig shantaaba soo eegay caawa ho kalaad soo eegta ma jire caawa fasax iska qaado oo iska naso saasuu odhanaya marka marka qofku qof hal masaajid uu markaa uu joogtay hal masaajid markaa uu ku tago gaar ahaan masaajid marka waxa weeye jaarkiisa oo taraag dheer aanu u gelaynin ama socod dheer aanu u gelaynin masaajid marka ay suurtagal tahay qur-aanka marka badan inuu ku akhristo intaa uu ku jiro masaajid laga yaabo jamciisu markaa jamciyada kale inuu ka badan yahay inuu hal masaajid marka uu joogteeyo waxyaalaha marka qofka u sahlaaya waxaa ka mid a qiyaamuleylka inuu salaadda marka salaatuleylsha marka uu tukado inuu imaamka salaadda lana bilaabo lana dhammaysto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay markii la tukano salaadda taraawiixda imaamka inuu la tukano la dhammaysanno in fadli badan iyo xasanaad fara badan markaas aynu ka helayno waxyaalaha bisha ramadaan ay tahay markaa inaynu qabsanaynu ka faa'idaysana waxaa ka mid ah alsadaqatu walinfaaq in wax lala baxo waa furaska bisha ramadaan ay leedahay in laga faa'iidaysto oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka qof markaa ah soomanaa afuriya wuxuu leeyahay ajarkiisoo kalea nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam iyadoo midna ajarkiisaan waxba laga nusqaaminay markaa qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxsiiyey inuu isku dayo maalintii qof miskiina inuu afuriyo oo qof soomanaa uu afuriyo markaa afurka uu ka bixiyo sadaqaadka caamkaana inuu qofka uu bixiyo oo sadaqa caama uu la yimaado waya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka rabbi wuxuu ku aamanay sadaqaadka guud ahaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga warramay dadkii abraarta ilaahay jannadiisa galay qiyaamaha waxa ay ku naalloonayaan iyo meesha ay ku jiraan oo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ley ina alabraara yashrabuuna min kaasin kana misaajuha kaafuura caynan yashrabu biha cibaad ullahi yufajiruunaha tafjiira yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira ilaahay wuxuu ka warramay qiyaami oo dhacay oo dadkii abraarta ilaahay addeecay jannadiisii ay galeen oo ay ka cabayaan markaa ilaha iyo markaa waxaa durdurada biyaha ee jannada markaa ku yaalla markaasaa ilaahay wuxuu inooga warramay ifkii waxay qaban jireen yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira maxaa ka mid ah waxay qaban jireen wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nudcimukum liwajhi اllahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura inaa nakhaafu min rabbina yowma cabuusa qamطariira fawaqaahum allahu shara dalika اlyowmi walaqaahum nadrata wasuruura wajazaahum bima sabaruu jannata waxariira ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu inooga warramay waxay qaban jireen dadka abraarta waxaa ka mid ahaa wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi maalka ayay marka ay bixin jireen iyagoo maalkii jeceloo u baahan ayaa marka ay bixin jireen masaakiinta iyo waxay siin jireen agoonta iyo dadka tolka ay yihiin iyo kuwaasi marka ay siin jireen iyagoo leh inamaa nudcimukum inamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waxaan leeahay daraaddi baan wax idin siinaynaa inaa noo mahadnaqdaan iyo inaan noo abaalguddaan midnaba dooni mayno oo maxaa haddaa u samaynaysaan inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariira waxaanu ilaahay baanu ka baqanaynaa maalin markaa cabsi badan oo qiyaamaha ah maalinta cabsi aanu ka qabnaan waxaanu la baxayna markaasaa rabbi uhi fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadrata wasuruura ilaahay maalinta masaa'iibteedii buu ka badbaadiyey ilaahay saddex arrimoodoo kalena waa siiyey marka arrinta koowaad waa maxay in wejiyadoodii ilaahay iftiinuu ku tuuray iyo in quluubtoodii farxad lagu tuuray iyo in jidhkoodii sare la huuye xariir ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u siiyey marka waqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan oo wejigiiya wa suruuran oo laabtiya wajazaahum bima sabaruu jannatan waxariira oo jidhkoodii ilaahay subxaanahu wa taala inuu huuyey xariir allaha macbuudkii markaa uu geliyey marka dee furaska walaaleel aynu ka faa'iidaysanno sadaqaadku maanta oo kale waa maalmihii markaa lagu dadaali jiray qof miskiina inaad quudiso qof dhibaata ay haysto culays uu haysto inaad kaga farxiso oo culayskii marka aad ka dulqaado dee inaad ku lahayd inaad marka aad ka saamaxdo dayn lagu lahaa marka inaad waxa weeyaan ka kor qaado waxaasoo dhan waa waxyaala marka qofka muslimka u furan uu kana faa'iidaysanaayo bisha ramadaan markaa furaskaa ku jira yaan walaaleeyo inaan iska dayicin soomkii aadaabtiisana marka aan ilaashana biidni illahi alkariim ilaahay subxaanahu wa tacala ayaanu ka baryaynaa an yahdiyanaa ilaa siraatihi almustaqiim waan yakfira lana waliwaalidiina walilmuslimiina waalmuslimaat alaxyaa'i minhum walamwaat waastakfir allah wsala allahu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina muxamed